haatanna waa qeybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ayaanu uga hadlayno dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dilalka xarigga iyo caburiska lagu hayo wariyaasha ka howlgala gudaha dalka soomaaliya qaybtan saddexaad ayaa ka hadlaysa saxaafadda somalilan iyo dhibaatooyinka haysta wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya
marka la barbar dhigo gobolkan geeska afrika somalilan saxaafadeedu waxna way la wadaagtaa wax badanna way kaga duwan tahay waxaa ka jira jaraa'i tiro badan oo si xor ah u howlgala telefishinno madax bannaan iyo mid dowladdu leedahay hay-ado warbaahineed oo dibadeed iyo hal idaacad oo ay dowladdu leedahay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee somalilan abiib diiriye nuur abiibtimacad ayaa isagu leh saxaafaddu runtii waa wax loo baahan yahay wax caalamkao dhan jira weeye laakiin waxay leedahay iyada lafti in la dhowraa xaq bay leedahay runtii oo la ilaaliyo iyaduna inay wax dhowrto oo aanay siday doonto iyo waxay doonto oo dhan iyadana xaq baa loogu leeyahay runtii hase ahaatee waxaa joogto noqotay dhacdooyin ismaandhaaf ka dhex dhaliya saxaafadda iyo xukuumadaha talada haya taas oo keentay in tiro saxafiyiina la xidhxidho inkasta oo badankooda la sii daayo iyada oo aan maxkamado la geynin xasan maxamed yuusuf waa guddoomiyaha urur ay leeyihiin saxafiyiinta somalilan oo lagu magacaabo soolja guud ahaan mid la xidho mid qalabka laga qaado laga burburiyo mid la jirdilo iyo mid gacan si kale loo saaro saxuufiye ayay ahaayeen labadii sanno ee sanadka iminka intii xukuumadda cusubi jirtay warbixintii aanu soo saaray yuusuf cabdi gaboobe wuxuu madax u yahay urur lagu magacaabo s w j ama ururka saxafiyiinta iyo qorayaasha madaxa bannaan wuxuu isagu v o eda u sheegay inay xukuumadda in badan iskaga hor yimaadaan dhaqangelinta xeerka saxaafadda waxa weeye xeer baa jira mushkiladda ugu weynaa xukuumadda noo dhaxaysa waxa weeye xukuumaddii horena noo dhexaysa ee riyaale waxa weeye waxay ka warwareegayaan inay dabaqaan xeerka saxaafadda somalilan ee sharciga ah xeer lomber maxay u dabaqi laayeen xeerkaa ee ka hortaagan waa xeer somalilan intay jirtay dhashay oo labada golo ay ansixiyeen madaxweynihii horena uu saxeexay tacadiyadaas laguma xallili karo saxufi la xidho laguma xallili karo caburin laguma la xallili karo ina yaroo bulaysa amba barisaab gobolka ah in uu aayar xorriyatulqowlka ku tunto u suxufiyiinta tacadi ugeys magaalooyinka laascaanood boorama iyo hargeysa ayaa la sheegayaa in tacadiyada ugu badan ee dhinaca saxaafaddu ka dhacaan gaar ahaan magaalada laascaanood waxay saxafiyiinta ka howlgashaa ka cawdaan habka maamulka gobolkaasi ula dhaqmo inkasta oo marar kala duwan oo aannu isku daynay inaannu eedahaas wax ka weydiinno maamulka gobolka sool aanay noo suuro gelin hase ahaatee wasiirka warfaafinta ayaa isagu leh saxaafadeennu siday doonaan bay u hadlaan runtii xaqiiqadu sida ay tahay taasina wax dee ethgiskii saxaafadda runtii maaha ninku inuu wax jira ama wax uu arkayo sheego weeyi ee maaha inuu wax walba ku hadlo gobollada iyo degmooyinkana waanu la socotiinaa waanu u sheegnaa inaanay muxuuha wax qadafa iyo wax xumaana saxaafadda iyo suxufiyiinta midna aanay ku samayn sharcigeenna laftiisa ayaa odhanaya inaan muxuu ahaa la bahalkiyayn saxaafadda oo laysa ilaaliyo oo xaqooda la siiyo iyaguna inay xaqeenna ilaaliyaan oy xaqa xukuumadda ilaaliyaan sida aynu ka dhex aragno xog ururinta ay sameeyeen ururada saxaafadda somalilan xadhigga ayaa noqday mid si joogto ah ugu soo noqnoqonaya saxafiyiinta ka howlgasha hay-adaha kala duwan ee warbaahinta somalilan hase ahaatee markii ugu horreysay ayaa bishii ina dhaaftay lagu toogtay magaalada laascaanood saxafigii ugu horreeyey ee lagu dilo somalilan intii ay jirtay allaha u naxariiste axmed saki faarax oo u shaqaynayay telefishinka universal hase ahaatee toddobaadkan oo ay ku beegnayd maalinta xorriyatulqowlka oo somalilan laga xusay ayaa si weyn dilka saxafigaas loogaga hadlay halkudhegga sanadkanina wuxuu ahaa baroordiiq aanuu baroordiiqaynay saxufigii ugu horreeyey ee somalilan gudaheeda lagu dilo oo maxaanku leedaa arrimo saxaafadeed si shaqadiisa lagu dilo oo ahaa ilaahay naxariisanaha ka waraabiya axmed faarax axmed saakin oo weliba ka mid ahaa xubnaha guddiga fulinta ee ururka soolja ka tirsanaa ayuu ahaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta abiib diiriye nuur ayaan hor dhigay sida uu u arko doodda ah in wakhtigii ay xukuumadda madaxweyne siilaanya jirtay la xidhxidhay saxafiyiintii ugu badnayd wallaahi anigu ma qaba runtii waxaan isleeyahay xukuumadda somalilan waa xukuumadda ugu yar yacni saxaafadda inay maalinkan maanta cunfi ama si cunfiya ama si khaldan ula dhaqanto oo waxaan qabaa inay iska ilaaliso had iyo jeeraa madaxweynaheennu axmed maxamed maxamuud siiraanyo waa nin runtii muthaqafa waa nin weyn waa nin waxaan garanaya saxaafadda waxa keliya uu ilaaliye ah ee iska ilaaliya waa saxaafadda iyo maalinkan maanta waxa la qoro oo in la xidho ama la gujiyo ama la xumeeyo ma ogolo inta shirarka xataa markaanu khamiista isugu nimaadno wuu nagala dardaarmaa runtii in saxaafadda la ilaaliyo oo la dhowro sidaa loo sheegayaa waxba kama jiraan doodaha ugu xasaasisan ee xilligan ka socda somalilan ayaa ah xeer dhowaan ay meel mariyeen golayaasha sharci dejinta ee somalilan kaas oo xilligan hor yaalla madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo si uu u saxeixo dhaqangalkiisa xeerkan ay saxaafaddu ka cabanayso oo ah mid loo samaynayo hay-adda sirdoonka somalilan ayaan weydiiyey yuusuf cabdi goboobe waxa ay saxaafaddu uga cabanayso wallaahi xeerkan annagu aad baan uga hadalnay intii uu hor yaallay labada gole golaha wakiilada iyo kii golaha guurtidaba waxaa ku jira qodobo aad u xasaasiya oo caburinaya xorriyatal qowlka khaasatan xorriyadda saxaafadda wixii aanu ka qaylinayna weli way ku jiraan iminkana waxaanu rajaynaynaa oo aanu dee baaqiyo u diray madaxweynaha in aanu saxiixin xeerka ilaa inta laga saarayo qodobada kullidiga ah xorriyadda saxaafadda waxaa ku jira annaga ogaalkayo markii noogu dambeysay inkastoo xeerka aad loo qarinayay oo dokumentiyadii xataa xeerka ku qora laga dhigayay sir weyn waxa ogaalkaiyo ku jira xeer odhanaya matalan u saamaxaya hay-addan sirdoonka ee la sameeyey inay faafreef ku samayn karto warbaahinta oo ay ka hortegi karto matalan haddii ay ogaato in maqaal amba war la baahinayo oo iyaga xudhimaya sida dee hadalka u dhigayaan iyagu in ay ka hortegi karaan oo ay la wareegi karaan qalabkaas warbaahineed si la mida meelaha kale waxaa dadka qaarkood ay ku dhaliilaan inay jiraan saxafiyiin aan lahayn waaya aragnimo ama aqoon durugsan oo dhinaca saxaafadda ah taas oo mararka qaar keeni karta in ay qoraan ama baahiyaan xogo aan lahayn ilwareed sugan taas oo saxafigaas ama hay-adda warbaahineed ee uu shaqaynayo u horseeda in uu falcelin kala kulmo ciddii uu wax ka qoray ama ka baahiyey runtii qaladaadka keenaya xadhigga suxufiyiinta ama tacadiga loo geystaa waa mid ka dhasha uun wixii la qoro oo ama runa oo cidi diiddo ama maxaan ku idhaahdaa qalad xagga saxaafadda ka yimi ah oo maxaan ku idhahda deetana dadka mas-uuliyiintii ay si kayru sharciya u maraan xadhigga oo ay suxufiyiinta ay xidhaan xeer baa dee waddanka u yaalla xeerkaas waa xeerka saxaafadda xeerkaas wuxuu dhigayaa saxaafadda qaldanta dariiqa loo maraya buu dhigaya marka ma lihin runtii saxaafaddu ma qaldanto ma lihin haddii saxafi la xidho dabcan si siman ayaa loo dhaleeceeyaa ururada ama saxafiyiinta somalilan waxay si wada jira uga howlgalaan sidii uu saxafigaasi xorriyaddiisa u heli lahaa waxaana markiiba dhaleecayntaas la mid ah warbaahinta soo mariya ururada caalamiga ah ee iyana ka shaqeeya difaaca saxafiyiinta hase ahaatee wariyayaal badani waxay qabaan in saxafiga soomaaliga ahi uu u baahan yahay wax ka badan dhaleecayn marka la xidho maxamuud jaamac cabdi xuuto oo tifatira u ah wargeyska waaheen oo kasoo baxa magaalada hargeysa oo toddobaadkan ka soo laabtay kulan uu kaga qayb galay dalka senegaal wuxuu leeyahay saxafiyiinta soomaalidu way ka maqan yihiin masraxyada lagaga doodayo saxaafadda laba shir baa ugu muhiimsanaa c n n ta ee awardka aan kusoo qaatay kii iyo kan iminka ah oo african media leaders forum la yidhaahdo inta badan waxaad moodaa soomaalidu inay go'doon ka tahay meelaha lagu qaybsanaya ama lagaga hadlayo arrimaha afrika ama caalamka ee midiyaha marka labada shirba laba muhiima bay ahaayeen kaas sanadka hore soomaali oo dhan kelideebaa awaardka ku guulaystay kan laakiin sanadkan aan tegey oo sanadkii horena aan ka baaqday waxaa kasoo qayb galay nin kale oo isna ka socday soomaaliya markashir aad u muhiima buu ahaa waxaa lagaga hadlayay waar midhihii caalamku wuxuu u socdaa social media oo awood badan iminka midhihii brintka ku yeeshay oo dee saamayn badan ku yeeshay marka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha turkiga oo kale waxaa kasoo qayb galay wasiire ay ka mid ahaayeen wasiirka camaruun oo kale wasiirka senegaal ee warfaafinta oo kale ra-iisul wasaarihii madaxweynihii haddiiba ay duruufahaas kor ku xusani ay jiraan sidee looga bixi karaa ama ay isula jaan qaadi karaan saxaafad madax bannaan oo raacda habdhaqanka iyo jidka habboon ee sharcigu u baneeyey iyo xukuumad fursad siisa saxaafad si xor ah u howlgasha waxaa loo baahanya dowladduna in khaladaadkeeda dib uga noqoto oo ay xeerkii saxaafadda reali dabaqdo suxufiyiintuna waxaa looga baahan yahay inay muhiimadooda hagaajiyaan oo aqoontooda kordhistaan oo ay waxbartaan oo aanay dadka dee ku tacadiyin waxaa kaloo loo baahan yahay xagga suxufiyiinta in ay qudhidoodu samaystaan oo in badan aanu ku doodaynay s s j w ahaan in la sameeyo complaints committee wax la idhaa oo loo soo ashkatoon karo intaan maxkamad iyo meelba laysla tegin wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta abiib diiriye nuur ayaa isaguna leh in la ilaaliyaa waa laga maarmaan iyaguna in ay ina ilaaliyaan oy ilaaliyaan waa laga maarmaan waxaan ku talin lahaa markaa saxaafaddu inay ethigis yeelato oo ay dee waxay doonaan iyo siday doonaan aanay u hadal ee ay wax eegaan oy ka fiirsadaan xukuumadduna inaanay caburin oo aanay dee afkooda uun eegan oo aan dug lagu odhanne maxaanku dhaha la barbaariyo oo la eego wax loo sheego wax la baro ayaan ku talin lahaa saxaafadda somalilan waxay xilligan halgan ugu jirtaa in ay xukuumadda ku qanciso in khaladaadka ay saxaafaddu gasho loo maro xeerka saxaafadda somalilan halka ay xukuumadduna u aragto in xeerkaasi aanu lahayn dabar ku filan oo ka hor istaagaya warbaahinta gefta in ay mar kale khaladkaas ku noqdaan waxaase meesha ka maqan guddi u dhexayn kara labada dhinac oo dhegaysan kara ama qiimayn kara haddiiba laga cawdo warbaahinta madaxa bannaan ama xataa xukuumadda inkasta oo marar kala duwan la isku dayay haddana weli doonistaasi way taagan tahay ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa